الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jiray kitaabkii caqiidat raasiyeyn gaar ahaan waxaynu soo maraynay arrimo alimaanu biاlyowmi اlaakhir ka mida ama soo hoosgelaya waxay idhaahdeen labada caalim wa ahlu اlkabaa'iri fi mashiiئati اllahi caza wajal wa ahlu اlkabaa'iri dadka ahlulkabaa'irka ahi yacni macaasida waaweyn ee gaalnimada ka sokaysa ku dhintay iyagoon ka toobadkeenini fii mashii'ati illaahi ilaahay doonistiisay ku sugan yihiin caza wajal masalada halkan ay noogu sheegayaan waa ahlulkabaa'irka waxay ahlulcilmi ahlu sunnuhu ka aaminsan yihiin ugu horeyn alkabaa'ir waa jamcu kabiira macaasiduna kabaa'ir iyo sakaa'ir inay u qeybsanto waa sida ahlu sunnuhu qabaan nusuustuna tusinayso in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum kabaa'ir haddaba maxaa la idhaahdaa kabaa'irtu sidaynu sheegnay waa jamcu kabiira kabiiradana xadadka ugu fiican ee la saaray waxaa ka mid a in la yidhaaha kullu denbin rutiba calayhi xaddun aw tuwucida calayhi biاnnaari aw allacnati aw algadabi wanaxwi dalik waa denbi kaste oo xad laga ratibay ama laga dhaliyey oo cidda samayse la yidhi xad baa laga jaraya sida zinada iyo qadafka iyo cabista khamriga iyo wixii la mid a ama naar loogu goodiyey ee kitaabkiiyo sunnada ay ku soo aroortay cidda samaysaa inay naar gelayso ama la nacdalay ama loo cadhooday oo cadho loo sheegay iyo waxyaabaha la midka ah sida in la yidhaha ilaahay baa ka beri ah ama rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu ka beri noqdo iyo waxyaabaha la midka ah tacriifkaasi waa tacriifka aqwaasha laga soo raray a'immadii sunnada waxa weeye waafaqsan kabaa'irkana waxaa looga jeedaa alkabaa'ir alatii duuna alkufr waa kabaa'irka gaalnimada iyo shirkiga weyn ka sokeeya weeye kabaa'irkaa qofka ku dhintay isagoon ka toobadkeenin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kula kulma yacni waa qof mu'min oo muwaxidah laakiin kabiiro ayuu ilaahay kula kulmay kaasi waa taxta mashii'ati illaah ilaahay doonistiisuu hool hoos yaallaa ilaahay hadduu doonana wuu u dhaafaya hadduu doonana wuu ku cadaabaya waxaa u daliila ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shirki sameeyo ee ishraakan bih shirki same in loo shirki sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala ma dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin wixii shirkiga iyo gaalnimada ka sokeeya wuxuu u dhaafaa cid walba maahe cidduu doonuu u dhaafaa marka aayaddan laba arrin baa laga qaadanayaa arrinka koowaad waa shirki iyo gaalnimo qofkii ku dhintay inaan loo dhaafahayn arrinka labaadna wixii ka sokeeya gaalnimo iyo kuf shirki iyo kufri cidda ku dhimataa inuu yahay taxta mashii'at illah ilahi hadduu doonana u dhaafaya hadduu doonana wuu ku ciqaabaya cidda aayaddani ay ku saabsan tahayna waa cidda iyadoo aan ka toobad keenin ku dhimata shirki iyo gaalnimo kii ku dhintay isagoon ka soo noqon xukunkiisu waa kanoo loo dhaafi maayo kii macsi ama kabiire ka sokaysa gaalnimada ku dhintana xukumkiisu waa taxta mashii'at illaah laakiin cidda intay nooshay ka soo noqotee ka toobad keenta aayaddani kuma saabsanaa bal cidda ka soo noqoto gaalnimo iyo wixii ka hooseeyaba ilaahay subxaana wa tacaala waa u dhaafaya man taaba taaba allahu calayh ilaahay baa yidhi yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqanatuu min raxmat illaah qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dunuubtoo dhan wuu dhaafaa aayaddanna maxay sheegaysaa ina allaha laa yakfiru haddii lagu idhaha aayadda zumarna waxaa ku soo aroortay ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dunuubtoo dhan buu dhaafaa aayadda nisaana waxaa ku soo aroortay ilaahay ma dhaafo shirkiga seed su waafajinaysa yakfiru iyo laa yakfirudaa waxaa la odhanayaa aayadda suuratu zumar waxay ka hadlaysaa cidda toobad keenta ciddan ilaahay dunuubtoo dhan u dhaafaya waa cidda ka soo noqotee toobad keenta weeye wahada bilitifaaq shirkiga iyo gaalnimada iyo intii ka hooseysana ciddii waxa weeye ka soo noqotay ilaahay waa u dhaafaya aayaddan suuratu nisaana waxay ku saabsan tahay liman lam yatub qofka aan ka toobadkeenina ku dhinta ma fahante sidaa awgeed labada aayadood iska hor iman maayaan qolyaha la yidhaahdo waciidiyada ama muctasile iyo khawaariji sidaynu soo maray cidda ahlulkabaa'irka iyagu waxay leeyihiin iimaanka way ka baxaysaa iyo islaamnimada khawaarijina waa gaal bay idhaahdeen aakhirana naartuu ku waaraya muctasilana adduunyada waxay idhaahdeen islaamnimadiina wuu ka baxay waa mansilatun bayna almansilatayn waayahay aakhiro laakiin inu naarta gelayuu ku waarayo way isku waafaqsan yihiin halka ahlu sunnuhu ay leeyihiin waa mu'min laakiin naaqisuliimaan ah mar hadduu kabiiro la yimi waa naaqisuliimaan qof kabiire iyo dunuub la yimi lama odhan karo waa kaamiluliimaan lama odhan karo ama waxay ka cabiraan mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi qaalaha waxay idhaahdeen labada imaam laa nukafiru gaalaysiin mayno ahla alqiblati dadka ahlulqiblaha ah dadka muslimiinta ah baa looga jeedaaye bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababteeda ku gaalaysiin mayno wanakilu waxa aanu u tala saaranaynaa saraa'irahum waxyaabaha ay siraysanayaan ay qarsanayaana ila allahi casa wajal ilaahay baanu u tala saaranaynaa halkanna laba masalo ayaa ku sugan masalada hore waa masalada ku saabsan dadka muslimiintaa inaan lagu takfiirinahayn oon lagu gaalaysiinahayn dunuub masalada labaadna dadka maxaa loola sidee loola mucaamilaya sidee dadka loola mucaamaloonaya horta midooga wo laa nukafiru cibaaradu weeye hunaaka farqun bayna kafara wa kafara kafara haddii la ydhaha kafara wuu gaaloobey wey isagaa gaaloobe weeye laakiin haddii la tadciifiyo ama la shado la idhaahdo kafara gaalnimuu u nisbeeye weye u gaalaysiiyey gaalnimuu u nisbeeye weye marka gaalaysiin mayno gaalnimo u nisbayn mayno ahlalqiblati dadka ahlulqiblaha ah qibladani waa qiblada muslimiinto waa kacbada ahlulqiblaha loo jeedaana waa dadka muslimiinta ah dadka muslimiintaana ahlulqiblo waxaa loogu bixiyey ama loogu magacaabaa waayo qibladaasi ayay qaabilaan kacbada ayay salaada la soo qaabilaan oo kolba dhankay ka xigtay ula soo jeedsadaan qiblo kaloo ay leeyihiin ama ay qaabilaana ma jirto sidaa awgeed baa ahlulqiblo laydhaah ahlulqiblaha ku gaalaysiin mayno bidunuubihim dunuubtooda ku gaalaysiin mayno dee gaalnimada iyo shirkiguba waxa weeye waa waa dunuube laakiin dunuubta gaalnimada ka hooseysaa loo jeeda dunuubta gaalnimada ka hooseysa ku gaalaysiin mayno dadka muslimiinta ah jumladani markaa waxay xambaarsan tahay kow annahyu can اtakfiiri bigayri اlxaq reebis layska reebaayo ahlu sunnahana laga beri yeelaayo gaalaysiinta xaqdarrada ah gaalaysiintuna sideedaba wada xaqna ma aha wada baatilna ma aha takfiirinta minhu xaqun wa minhu baailun qayb xaqaa ka mid a qayb baailaa ka mid a ta xaqa ahi waa ta wax lagu gaalaysiinaayo dee arrin xaq ahoo daliil loo hayo kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka iyo ijmaaca shay daliil loo hayo waa ta wax lagu gaalaysiinaayo ta caqdarrada ahina waa ta waxaan daliil loo haynin dadkii lagu takfiirinayo diinta lagaga saarayo sideedabana in wax la gaalaysiiyaa waa xukun ilaahay iyo rasuulkiisu ay leeyihiin ilaahay baa iska leh ciddii ilaah iyo rasuulkiisu ay gaalnimo u nisbeeyaan ay sheegaan inay gaalo tahay ayuunbaa la gaalaysiinaya ciddii kale maya alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binasi yahbutu laa biqowli fulani man kana rabu lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka du lkufraani sideedabana qaacidadu waxay tahay man habata islaamuhu biyaqiini lam yazul canhu bishak qofka islaamnimadiisu yaqiin ahaan u sugnaatay shaki kaga suuli mayso goorta markaa qofka la gaalaysiinaya waa marka uu la yimaado dembi gaalnimo ah ama waxa weeye waxyaabaha markaa kabaa'irka ah ee la yaqaano dembinimadooda macluum min addiini bidaruura ay tahay uu xalaashado ya oo kabaa'irkan aan lagu gaalaysiinahayn qofka cinda ahli sunna hadduu xalaashado qofku isagoo wixii garanayo oonu jahlihaynin dee gaalnimo ayay noqonaysa laakiin waxaad ogaataa halkan qawaacidda muhiimka ah waxaa ka mid ee baabkan ahlulcilmigu sheegaan hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waاltacyiin ama bayna altacyiini waaliطlaaq in la sii daayo gaalaysiinta in la sii daayo oon cid gaara lagu xidhin iyo waxa weeye in cid mucayan oo gaara gaalaysiintii lagu xidho oo la gaalaysiiyo farqi baa u dhexeeya oo masalan qowlka loo hayo inuu yahay gaalnimo iyo ficilka loo hayo daliil qowlka loo hayo daliil inuu gaalnimo yahay iyo ficilka loo hayo daliil inuu gaalnimo yahay iyo ictiqaadka inuu gaalnimo yahay daliil loo hayo waxa weeye waxaa la odhanayaa ictiqaadkaasi waa kufri qowlkaasi waa kufri camalkaasi waa kufri ficilkaasi waa kufri saasaa la odhanaya waxaa kaloo la odhanayaa cidda waxaa samaysaa fa huwa kaafir ya cidda ilaahay makhluuq ama cid kale la caabudaa waa kaafir ama waa mushrik saasaa loo idlaaqaya marka ilaaqii maxaa loo baahan yahay waxaan kufriga lagu sheegayo in daliil loo hayaa loo baahan yahay soo ma aragti waxaan daliil loo haynin in kufri la yska yidhaahdaa dee sax noqon mayso ha yeeshee marka cid mucayana la gaalaysiinayo cid gaara la leeyahy ciddaasi way gaalowday waxaa loo baahan yahay laba arrin koow waxaan uu ictiqaadiyey ee uu aaminay ama uu ku hadlay ee uu ku tiraabay ama waxa weeyaan markaa uu sameeyey in daliil loo hayo inay gaalnimo ta horta marka hore kow arrinka labaad ee loo baahan yahay waa tawafuru shuruud wa intifaau lmawaanic shuruuddii lagu gaalaysiin laha inay meesha wada joogto ya waa macruuf mawaanicdii ama waxyaabihii u diidi lahaa in la gaalaysiiyaana inay waxa weeye meesha ka maqan yihiin jahligoo kale dee waxa weye mawaanicduu ka mid noqda ikraaha ka mid noqda tawiilka ayaa waxa weeye ka mid noqda soo ma aragti marka mawaanicdina marka la gaalaysiinayo waa inay meesha ka maqan tahay shuruudina waa inay meesha taallo meelaha ilaaq iyo tacyiinka in la kala saaraana waa meelaha khawaarijta ka qaldantay ee waxa weeye u sababay inay takfiirka xaqdarrada ah waxa weeye daldalaan qadiiman waxadiian waayahay halkaa markaa waxaynu kala soo baxaynaa cidda shuruuddii inay meesha wada taalla iyo mawaanicda inay maqan tahay waxa weeyaan ogaan karta ee waxa weeye garan karta waa cidda ahlulcilmiga ah oo qof aan waxa weeye caalim ahayni dee arrimahaasi waxa weeyaan marka ma garan karo sidaa awgeed baa takfiirka waxaa looga dambaynayaa ahlulcilmiga sharciga islaamka waxa weeyaan markaa aqoonta u leh ayaa looga dambaynaya baab qof waliba uu iskaga tiraabayo ma aha arrinta ku saabsan takfiirka xaqdarrada ahina waxa weeye wakhti hore ayuu soo bilowday oo waxaa taariikhdiisu u noqonaysaa markii khawaarijta nimanka la yidhaahdaa ay saxaabadii iyagoo buuxo ka dhex dilaaceen ay dadkii muslimiinta ahaa takfiiriyeen takfiirkaasi lamay gaar noqonuu nimanka khawaarijta la yidhaha waxaa iyaguna la wadaagay rawaafidii oo saxaabadii rasuulka gaalaysiiyey ridwaanullaahi calayh sidaasunbuu usoo socdo ahlulbidaca lagu yaqaanay takfiirka xaqdarrada weligood iyo allahood soo ma aragtid oo mid waliba ka khilaafo uu waxa weeye gaalaysiin jiray wakhtigan ama casrigan aynu joognana aada iyo aada buu takfiirka xaqdarrada ahi u faafay oo si baaxisiinta qaar ay yidhaahdeen sidii hore waabay ka waasicsantao way ka badan tahay ayuu u faafay taana waxyaabaha markaa u sababta ah waxaa ka mid ah dad aan aqoon u lahayn waxa weeye sharciga islaamka aqoon badan aan u lahayn oo kutub fara badan qoray oo dadka muslimiinta xaqdarre ay ugu gaalaysiinayaan oo dabadeetana dhallinyar badan iyo dad badani kutubtaa waxa ku yaalla ay ku dagmeen waayahay asbaabta ugu waaweyn ee takfiirka xaqdarrada ahi ula faafana waxaa ka mid ah aljahlu bidiin diintoo haddee jaahil laga yahay waxaa ka mid ah itibaacu alhawa qofku hawadiisa inuu iska raaco waxa weeyaan markaa waxaa ka mid ah ta'wiilka inuu qofku wax iska awisho waxyaaba fara badan oo caynkaasi ah ayaa keena rasuulkeennuna calayhi asalaatu wassalaam qofuun in gaalnimo la yskaga gano muslima wuu ka digay oo xadiidka صaxiixaynka ibnu cumar ayuma mri'in qaala liakhiihi ya kaafir faqad ba'a biha axaduhuma qof alla qofka walaalkiisa muslimkaa ku idhaa gaalow faqad ba'a biha axaduhuma gaalnimadii cidla yska mari mayse midkood baa la noqday in kaana kamaa qaala wailaa rajacat calayh siduu yidhi hadduu yahay dee kaa lagu ganay ama lagu sheegay ayay saaran tahay haddii kale kii yidhi ee ku ganay ee ku gardarooday bay ku noqonaysa taasi waxa weeye waa mas'alo dad badan gaar ahaan xarakiyiintana takfiirku waa ku macruuf afkoodana had iyo jeer markay yaro hadlaanba takfiirkaasaa ka burqada xaqdarrada ah waxaad arkaysaa iyagoo le waxa weeye kuwan calmaaniyiinta ah kuwan duqaada ah kuwan caynkana cibaaraad kala duwan mararka qaar dee tasriixinayaba wanakilu saraa'irahum ila allahi caza wajal masaladanna waxay ku saabsan tahay dadku dee quluubtooda ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala laakiin innagu waxaynu kula mucaamaloonayna kula dhaqmaynaa waxay muujistaan qofka xumaan muujista waxa uu muujistay baa lagula dhaqmaya kii kufri muujista kii shirki muujista kii bidco muujista kii fisqi muujista waxa uu muujistay baa lagula dhaqmaya haba yidhaahdo warniyo waxaan ahay mid aada iyo aada qalbigiisu u wanaagsan yahay baan ahay oo qalbigaygu waa nadiif oo khayrkaan jecelahay oo caynkan haba yidhaahdee laakiin waxaa ka muuqdaa lagula mucaamalaya kii waxa weeyaan wanaag muujistana wanaaggaasaa lagula mucaamaloonaya walow dee wax kalaba qalbiga ha ku hayo walow wax kalaba qalbiga ha ku hayo wanaaggaasaa lagula mucaamaloonaya waxaana u daliila ee xadiidka rasuulkeennu yihi calayhi الصalaaةu wasalaam inii lam uumar an anquba can quluubi اnnaasi walaa ashuqa buطunahum laima farin dadka qalbiyadooda inaan waxa weeye baadho oo aan jeexo iyo inaan caloolahooda jeexo toona macnii waxa aan kula mucaamaloonaya dadku waa waxa ka muuqda weeyi ee ay muujisanayaan cumarna arrinkii uu sheegay qudhiisu ahaa oo waa kii cumar sheegay radia allaahu canhu ardaah waktigii waxyiga dee in dadka qaar waxyiga lagu qaban jiray oo waxyigu waxa weeye fadeexadayn jiray waxyigina uu go-ay haddana dadka ay kula mucaamaloonayaan wixii ka muuqda qofka wanaag muujisto wanaaggaasanu kula mucaamaloonaynaa qofka khayr xumaan muujistana xumaantaa haba yidhaahda waxa weeye sariiradiis iyo waxa u qarsooni mid wanaagsan inuu yahay haba sheegtay qaala waxay idhaahdeen labada imaam wanuqiimu farda aljihaadi walxaji maca aimati lmuslimiina fi kuli dahri wazamaan wanuqiimu waanu oogaynaa farda aljihaadi faralka jihaadka iyo walxaji xajka maca aimati lmuslimiina madaxda muslimiinta la jirkoodaanu oogaynaa fii kulli dahrin xilli kasta iyo wa zamaanin waqti walba masalada halkan labada imaam ay ku sheegeen waxay ku saabsan tahay xuquuqda madaxda muslimiinta ah ee muslimiinta u taliya ayay ku saabsan tahay qeybo ka mid ah arrintanina waxa ay tahay jihaadkaoo kale imaamka ama madaxweynaha muslimka ahi marka uu oogayo waa in lala ooga weeyo wakadalika xajkiina marka uu dadka xaj siinaayo waa in waxa weeye lala xajo oo hoggaamintaa uu dadka hoggaaminayo laga amar qaato haddii uu cid u dira isagu iyo cid u xil saarana ciddaasi ayaa dee hoggaaminayso oo markaa laga amar qaadanaya jihaadkiiyo haiyo iyo xajkuba had iyo jeer safar bay ku tacalluqaan safarkuna wuxuu u baahan yahay amiir dadkii hoggaamiyo oo waxa weeye arrimahooda u kala nadaamiya oo dhaqaaleeya oo maslaxadooda ka taliya ayuu u baahan yahay jihaadka marka madaxda lala oogaya iyo xajku kuma gaar aha markay yihiin kuwa wanaagsan oo caadiliinahun bale hadday xataa xun yihiin oo waxa weeye ay yihiin kuwa aan markaa fiicnayn waa lala oogayaa waayo fujuurkay samaynayaan dee waa calaa nafsihim laakiin jihaadka markay oogayaan xajka waxa weeye markay dadkii xajinayaan waa arrimo wanaagsan oo daaca iyo khayra marka waa lala samaynayaa waa lala fulinayaa waana lagu adeecayaa weeyi waxaa kale oo hadalkan lagala baxayaa ama uu ishaarayaa jihaadkii inuu u baahan yahay imaam jihaadku waa in lala dagaalamo gaalada yacni marka la idlaaqo jihaadku noocyo farab waa jinsi waxyaaba badani soo gudagelayaan haddii laakiin la idlaaqo sida ahlulcilmiga qaarkood ay tilmaameen waa in lala dagaalamo gaalada liiclaa'i kelimati illaah si kelmadda ilaahay waxa weeyaan markaa loo kor yeelo marka jihaadkaasi wuxuu u baahan yahay howlo fara badan wax dadku qof qof ay u qaban karayaanna ma aha sidaa awgeed laabudda lahu min imaam imaam baa lagama maarmaan u ah arrimihii nadaamiya oo sahaydii diyaariya oo hubkii diyaariya oo dadkii kala habeeya oo waxa weeye wixii ciidanku u baahnaa iyo wixii cadowgan ee la yskaga waabin lahaa diyaariya jihaadku inuu imaam u baahan yahayna adilo fara badan ayaa ahlulcilmigu ay u deliishadaan adiladaa waxaa ka mid ah xadiidka rasuulkeenu yihi calayhi الsalaatu wasalaam inama alimaamu junnatu yuqaatalu min waraa'ihi wayutaqaa bih imaamku waa gaashaan xaggiisa dambaa laga dagaalamaa isaga ayaa la ysku ilaaliyaa fain amara bitaqwa allahi caza wajala wacadala kaana lahu bidalika ajrun hadduu ilaahay alla kacabsiga faro oo uu cadaalad sameeyo ajar buu arrinkaa ku yeelanaya wain ya'mur bikayrihi kaana calayhi minhu haddii wax kale uu farana dee wuu ku dembaabayaa dembi baa halkaa uga imanayo wey wakadalika xadiidkii rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam waida stunfirtum fanfiruu adigu adilo fara badan baa waxa weeye loo deliishanaya xajku qudhiisuna dee waa nooc jihaad ah oo caaisha sida bukhaari ku sugan radia allaahu canha waxay tidhi ista'dantu nabiya sala allahu calayhi wasalama fi ljihaad rasuulka ayaan ogolaansha uga dalbay jihaadka inuu ii ogolaado faqaala jihaadu kuna alxaju kolkaasaa wuxuu ihi jihaad jihaadkiinu waa xajka waayahay madaxda muslimiinta jihaadka waa lala oogayaa xataa haddii qaswiga iyo duulaanka gaalada lagu qaadayaa markaa aanay muslimiintu itaaliya awood u haynin noocyo dee jihaad oo waxa weeyaan markaa dad loo baahan yahay baa jira oo waxa weeyaan markaa shaqaynaya waayahay qaalaa waxay idhaahdeen labada imaam walaa naraa isladaa jihaadkuna way soo noqonaysaa walaa naraa ma aragno macnihi ma ictiqaadsanin alkhuruuja in lagu baxo cala ala'immati madaxda in lagu baxo ma aaminsanin walaa naraa ay walaa nactaqidu ma aaminsanin alkhuruuja in lagu baxo cala ala'immati madaxda in lagu baxo arrintani yani tarku lkhuruuji cala ala'ima waxay ka mid tahay caqiidada ahlu sunnaha ayay ka mid tahay waayahay ahlu sunnuhuna waa mid ay isku waafaqsan yihiin alkhuruuj cala alxukaam in laga tago laakiin a'immadan loo sheegay la sheegayaa waa a'immada dadka muslimiinta u talisa iyaguna muslimiinta weeye waa madaxda muslimiinta ah gaaladii hadda laga hadli maayo waxaana u daliila axaadiidta faraha badan ee xadda tawaaturka xadka tawaaturka gaadhaysaa u daliila inaan madaxda muslimiinta lagu bixi karahayn waxaa ka mid a xadiidka waa'il ibnu xujar salama ibnu yaziid aljucfi baa rasuulka weydiiyey buu uhi calayhi الsalaau wasalaam faqaala yaa nabiy allah ara'ayta in qaamat calayna umaraa yas'aluuna xaqahum wayamnacuuna xaqana baluu fiirsada saxaabigaasaa idhi nabiga ilaahay waxaad ka warantaa hadday nagu kacdo niman madaxa oyna qabsadaan niman madaxoo xaqooda na weydiisanaya kaa iyagana noo diidaya wuxuu rasuulku ku jawaabay calayhi الsalaatu wasalaam ka kaco iska celiyo ragga iska dhiciyo ma odhan bal wuxuu ihi ismacuu waaطiicuu fainamaa calayhim maa xumiluu wacalaykum maa xumiltu maqla oo yeela baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam wixii lagu waajibiyey iyagu saaranya idinna wixii laydinku waajibiyey baa saaran idin saaran marka iyagu hadday xaqii lagu lahaa gudan waayaan idinku xaqii laydinku lahaa guta ilaahay subxaana wa tacaala iyagana isagaa weydiinaya xaqii uu waxa weeye saaraa waxaa kaloo rasuulkeenu yihi calayhi الsalaatu wasalaam kamaa fi صaxiixayn min xadiidi bni cabaas man ra'aa min amiirihi shayan yakrahuhu falyasbir calayh qofka amiirkiisa ka arka wuxuu karaahsanayo ha ku sabra baa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam fainahu man faaraqa aljamacata shibran famaata ilaa maata miitatan jaahiliya waayo qofka jamaacada iyo isku duubnaanta dadka muslimiinta taa ka inleeg ka faaruqa ee sidaa ku dhintaa sidii jaahiliyada ayuu u dhimanayaa qofkuna sidii jaahiliyada inuu u dhintaa wax xun weeye wax wanaagsan ma aha sababta markaa alkhuruuj cala ala'ima loo mamnuucay ee axaadiidta faraha badani waxa weeye markaa loogu diidayna waa limaa yataratabu min dalika min alfasaad alcadiim waa fasaadka weyn ee arrinkaa ka dhalanaya haddii la yidhaahdo ninkan madaxda ah lagu baxo oo xilka ha laga tuuraysno dee markaa awood iyo ciidanka iyo wixii uu haysto dee halkaa in fooda laystaroo dhiig badani daato oo amnigii khalkhaloo fawdadu faafto oo kuwii fasaadka doonaya ay ka faa'iidaystaan baa imanaysa sidaa awgeed baa haddii xataa markii hore mafsada jirtay oo mafsado laga cararayay mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa ahlulcilmiguna waxay tilmaameen qaarkood sida shaykhulislaam ibnu taymiya minhaaju sunnati nabowiya uu ku tilmaamayaba weligeedba khuruuj la sameeyey inaan faa'iide laga gaadhin weligeed khuruuj la sameeyey faa'iide lagama gaadhin waa lagu fashilmaamo qaar xataa markii hore la mooday in faa'iide laga gaadho taariikhda soo maray markii dambe fashilunba iskaga dambeeyey shayguna sideedaba hadduu yahay khilaafu sunnati nabiyi calayhi asalaatu wasalaam barako ma leh waa bilaa barako soo ma aragtid barako ma leh shaygu hadduu sunnada rasuulka khilaafsan yahay arrinta ku saabsan alkhuruuju cala ala'ima madaxda muslimiinta arrinta ku saabsan bixitaanka lagu baxayaa waa arrin ahlu sunnuhu aada iyo aada marka ay u fogeeyeen ma bannaanoo keliya may odhan bale qofka arrintaasi ku dhaqma ee sameeye aamina in mubtadac yahay bay sheegeen oo alimaamu axmed imaamu ahli sunna wuxuu usuulu sunnaha ku odhanayaa walaa yaxilu qitaalu sulطaani wala lkhuruuju calayhi liaxadi min annaas xalaal ma aha suldaanka in lala dagaalamaa waa madaxweynaha u meeshaa dee ninka ka mas-uulka ah iyo in lagu baxaa toona axad dadka ka mida uma bannaano culimiya caamo midna uma bannaano faman facala dalika fahuwa mubtadicun calaa gayri sunnati waariiq buud qofka sidaa sameeyaan mubtadic sunnadii iyo dariiqii saxda ahaa khilaafsan oo mid aan ahayn ku socda weeye waay qitaalka ama bixitaanka lagu baxayo madaxda noocyada ugu daranna ama nooca ugu daranina waa in gacan loo qaado oo dee hubka la qaato oo la idhaahayna karawa ya lagu afuufo weeye laakiin waxaa jira noocyo kale oo khuruujaa jira noocyada khuruujka waxaa ka mid ah alkhuruuju bilkalaam ya in waxa weeyaan madaxdii loo kala tiriyo oo la dhaliilo waxaan imanka dhaliisha yidhaahdaan ya meelaha laga dhaliilo oo ceebihiisa meelaha laga akriyo waa sidan waa sidan kale waa sida waxaan imanka dee dee alaba kuu roon yahay dadkuba dee camalkaba ay ka dhigteen dadka in badani soo maad garan ay dimuquraadiyadda u xujaysanayaan nusuusta in la xujaysto iyo raacisteeda in laga tago oo dimuquraadiyad la xujaysto dimuquraadiyad iyaduna waxay ka mid tahay waxa weeye fasaadka iyo baaba jiray ka mid tahay ahlulcilmiguna way nasgareeyeenoo waxay idhaahdeen markaa khuruujka iyo ceebaha madaxda in meelaha laga akhriyo tiifiyada lala soo fadhiisto mimbarada laysla soo taago waxyaabahaasi khuruujkay ka mid tahay bale alkhuruuju bisayf maba yimaado ilaa waxa ka horeeya alkhuruuju bilkalaam ayaa ama bilqowl baaba ka horeeyaba ya ilaa marka hore dadka la nacsiiyo qofka madaxda ah oo ceebihiisa meelaha laga faafiyo oo dadku nacaan oo laga dhigo dadkii kuwa karaahsanaya oo quluubtooda cadha ay u cadhaysay in laga buuxiyo in gacanta loo qaadaa waxa weeye ma suuro gasho soo ma aragtid arrinkaana waxaa weligoodba samayn jiray nimanka khawaarijta ka mid ee qaciyad qaacadiyada la odhan jiray ee salafka qaarkood ay yidhaahdeen waa kuwa khawaarijta ugu xun ayaa weligood samayn jiray qoriba may qaadan jireen ama seefba may qaadan jireen berigi hore seef baa lagu dagaalami jiray maxay samayn jireen dadkunbay khuruujka u qurxin jireen oo madaxday waxa weeye ceebayn jireen oo meelaha ka aflagaadayn jireen dadkana khuruujka iyo in lagu kacay u qurxin jiray soo ma aragtid marka qacadiyaduna dee maanta waa budh ya kuwa qoriga qaadanayaana iyaguna waa budh weey qaalaha waxay idhaahdeen walalqitaala fi lfitna marka had iyo jeer axaadiidtaa la soo deliishaday marka aynu akhriyayna sheegaysa madaxda inaan lagu bixin khawaarijta casrigu waxay idhaahdaan aar madaxda loo jeedaa waa madaxdii hore ee haddii a laba kuu roon yahay dadka kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka ku xukumaysay waa madaxdii wanaagsanayd bay dhahdaan ee kuwan maaha waxaa lagaga jawaabayaa nusuustu waa caame maxaad ku khasistay ya rasuulku calayhi asalaatu wasalaam dee cid gaara kuma xidhin ee si guud buu u sheegay madaxda marka mar hadday yihiin muslimiin adiladan waa loo deliishanaya taasi waa mid midda labaadna axaadiidta qaarkood baaba caddaynaya xataa imaamiyada ama madaxdu hadday xumaan la yimaadaan inaan lagu baxahayne waxa weeye in la sabrayo oo axaadiidtaa hadda aynu akhriyaynay ayaaba laga qaadanayaa qaarkood waxaa ka mid a axaadiidta sheegaysa alaa man waliya calayhi waalin fara'aahu ya'tii shay-an min macsiyatin falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah walaa yanzicanna yadan min taaca qofka uu maamulo nin mas-uula ama madaxa ee arka isaga oo macsidii ilaahay la imanaya macsiyo la imanaya macsidaa ilaahay u la imanaya ha karaahsado laakiin yaanu ku bixin oo daacadiisii aanu ka hoos bixin oona odhan maka xumaantan sameeye ee sidan sameeye ee sidan sameeyaanu adeecna oon madax ka dhigana ar waxaynaga rida yaanu odhanin macsida ha karaahsado saasoo kale waxa weeye hadduu gaadhayana ha u naseexeeyo laakiin yaanu waxa weeyaan markaa daacadiisii ka hoos bixin waa xadiidkii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam nimankan la idhaha khawaarijtuna waa mubtadica moogta mubtadicuna ogow kullu mubtadicin kaatimun lalcagsi nin kastoo mubtadici waa kaatim laakiin cagsiga maaha oo kaatim kasta mubtadic maaha oo mid kastoo bidcoole ahi wuxuu jecel yahay nusuusta bidcadiisaa caddaynaysa inaan waxa weeye la sheegin oo aan markaa la faafin oon dadka lagu dhex faafin ayuu jecel yahay si bidcadiisaasi ay ugu hirgashoy suuq u hesho ma fahanta imanka khawaarijtu hadday u suuro gelaysa axaadiidtaa saxiixeynka sheegaysa ee le madaxdaa waxa weeye ha la adeeco waxa weeye way ka masixi lahaayeen hadday dee u suuro gelayso way ka masixi lahaayeen sidaa awgeed baa markaa marka ay sheegayaan waxaad arkaysa iyagoo ku dheeldheelaya oo waxa weeye ay ka muuqato karaahiya ay karaahsan waxa weeye karaah karaahsanayaan axaadiidta subxaana allah oo tacdiimkii nusuusta la tacdiimin lahaa uu ka maqan yahay wala alqitaala fi lfitna ay walaa naraa ma aragna alqitaala dagaalka fi lfitnati fitnada dhexdeeda la dagaalamana ma aragno oo ma aaminsanin waa masalo kale oo aada u muhiim oo ictiqaadka ahlu sunnaha waxa weeye ka mid ah masaladani maxay ku saabsan tahay tarku lqitaali fi lfitna waktiga fitnada iyo dagaalka fitnada in layskaga fogaado oo la yska ilaaliyo fitnadana wuxuu ku tacriifiyey alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga maa yanshawu can ilikhtilaafi fii alabi اlmulki xaysu laa yuclamu almuxiqu min almubطil waa waxaa had iyo jeer ka dhasha khilaafka la ysku khilaafo raadinta madaxnimada iyo maamulka oo madaxa la ysla galo oo la kala saari waayo ka muxiqa ah ee xaqa ku taagan iyo ka mubdilka ah ee baadilka ku taagan cidda aan kala saarayna waa caamatu naaska waa dadka badidooda weeyi laakiin cidda ilaahay basiirada siiyey ee xaqa taqaanaa ee ahlulcilmiga ah ciddaas iyagu waxa weeye muxiq iyo mubdilka way kala saaraan marka fitnada qitaalka fitnada in laga qeyb galo waa in aada iyo aada looga fogaado qitaallada fitnada ahina aada bay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah dagaalka madaxda lagu baxaa qitaallada ama dagaalada fitnada buu ka mid yahay waa la yska ilaalinaya waxaa ka mid a dagaalada qabiilaysan ee markaa qabyaalad ahaan la ysu laynayo ee weliba soomaalida ku dhex badan qofku wuu iska ilaalinaya aada iyo aada buu uga fogaanaya waxaa ka mid a marka fawdadu iska dhacdo ee tusaale ahaan madaxweynihii meesha joogay uu iscasilo ama la rido ama dee adigu fawda iska dhacda ee markaa qayba la noqdo qayba la noqdo qayb walba mid hor fadhido oo madaxnimadii iyo maamulkii iyo kursiga ay daydayeyso ya ee la ysmuquuninaayo dagaalada halkaa ka dhasha ama ka dhacaana iyaguna waa dagaallo fitno ah waa kii rasuulkeenu yihi calayhi الsalaatu wasalaam factazil tilka alfiraqa kulaha kooxahaasoo dhan iskaga durug ya xaaladda aanay muslimiintu imaam lahayn ee madaxnimada markaa laysku laynayo laysku eriyanayo iskaga iskaga durug dagaalada fitnada waxaa ka mid a dadka muslimiinta in xaggaa lagaga soo bilaabo oon madax iyo mijo loo kala eegin oo aan waxa weeye mid xun iyo mid wanaagsan loo kala eegin oon culimiyo caamo loo kala eegin hoo kii qofka ka soo horbaxaba markaa la surayo dagaalada fitnada ah bay ka mid tahay marka dagaalada fitnada ahi waa wax suwar badan waxaa si fiican u sharaxaya oo aad ka eegi kartaa kitaabka la yidhaahdo tamyiizu dawi lfitan bayna sharafi aljihaadi wa sarafi alfitan waa sheekha caalimka ah ee sunniga ah ee cabdulmaalik ramadaani uu qoray tamyiizu dawi lfitan baa la yidhaha waana la heli karaa suwarka dagaalka fitnadu uu leeyahay halkaasuu qaar badan oo ka mida ku sheegaya waaya arrinta ku saabsan asalka ah tarku qitaali alfitna qitaalka fitnada in laga tago asalkaana ashaykh moxamed alimaam sheekha markaa daarulxadiid bimacbar waxa weeye sheekha ka ahee caalimka ahi isaguna risaalad buu ku leeyahay ha masalada aslu tarki alqitaali fi lfitna risaalad buu ku leeyahy masaladaas uu kaga warramaayo wixii nuquul ku saabsan na halkaasuu ku sheegaya weliba arrinta ku saabsan qitaalka fitnada in laga tagaa waxa weeye waa sida ahlu sunnuhu ay isku waafaqeen arrinkooduna ku istiqraaray ilaa ay dhacday inay kutubta caqiidada ku sheegaan sida kitaabkan iyo markaa kutub badan oo kale waa macnaha shaykhulislaam ibnu taymiya hadalkiisa qaalaa waxay idhaahdeen labada imaam waxaa cajaa'ib ah dadka qaar markaa ahlu sunno sheegta ama inay salafiyin yihiin isu yaqaana marka la joogo towxiidululuhiya saasuu sii daynaya waa akhriyaya marka la joogo towxiid urububiya waa akhriyaya asmaad iyo sifaadka wuu sugaya ma fahanta wuu wadaya wuu wadaya mar alle marka la gaadho halkaa alkhuruuj cala alaima iyo xukumka iyo qitaalulfitnaha marka la gaadho buu fashilmaya wadaadkii dhammaa cimaamadda sitay ee masaajid ka khudbadaynayey oo dhinaca kaga soo jira ama abaabulaya ama lacagtii ururinaya unbaad arkaysa ya oo fitnadii xaggan ka shidaya war sheekhow maxaa dhacay sababtu waxa weeye ee dad badani ictiqaad marka laga hadlayo wuxuunbay moodaan masaa'ilkaa hore ayuunbay moodaan oy eegaanu ha towxiidululuhiye ninkan ma u saxan yahay towxiid alasmaa wasifaat ma u saxan yahay towxiid urububiye ma u saxan yahay dee masaa'ilka ictiqaadka lagu keenaana intaasun maaha masaa'ilkan ku saabsan mucaamalat lxukaam waa masaa'il muhiima ahlu sunnuhuna qadiiman wa xadiidan ay ku kala saari jireen qofka sunnada saxda ah haysta ee nusuusta waxa weeyaan markaa raacaya ee mutabica ah iyo ka mubtadica ah ee hawada naftiisa iska raacaya ku kala saari jireen waxay labada imaam yidhaahdeen wanasmacu waanu maqlaynaa wanuiicu waanu adeecaynaa liman wallaahu llaahu ilaahay cidda uu u dhiibo amranaa arrinkayaga talada cidda noo qabata waa adeecaynaa walaa nansacu ka siibi mayno yadan gacan min taacatin taaca ka siibi mayno yacnii inaanu adeecno madaxda muslimiinta ah waxa weeyaan markaa ka suuli mayno kana hoos bixi mayno kuna bixi mayno weey in madaxda la maqlo oo la dhegaystaa waxay ka mid tahay xuquuqdooda arrintaasina sunno maahe waajibaadka diintay ka mid tahay madaxda in la adeecaa waxay ka mid tahay waajibaadka aynu gudanayno ilaahay aynu ku caabudayno ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu arasuula wa uli lamri minkum waa amarkii ilaahay axaadiidtana waata ku soo aroortay qaarkoodna aynu soo akrinay waaya laakiin daacadaasi waa muqayadatun bima laysa bimacsiya wixii aan macsi ahayn baa madaxda lagu adeecaya hadday macsiyo dadka faraan iyo xumaan xumaantaa lagu adeeci maayo laakiin wixii kale wanaagsan dee waa lagu adeecaya waayahay oo la odhan maayo mar hadduu macsiba faray khalaas madaxnimadiisii way soo afgoday waayo macsidaa iyo macsidaasuu la yimaamo uu dadka faray sidaa lama odhanayo bal macsiduu faraya lagu yeeli maayo waayo amarkiisa amar baa ka horreeyey soo ma ha yeeshee dee laga hoos bixi maayo lagu kici maayo ya ee wixii kale waa lagu adeecay waxaa u daliila axaadiidta uu ka mid yahay hadalka rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam inama aacatu fi lmacruuf aacadu waxay waxa weeye ku sugan tahay un macruufka wixii wanaagsan een macsi ahayn unbaa ciddii la adeecaya lagu adeeca taasina dee madaxdoo keliya ku gaar ma aha ya dumarkii waxaa la yidhi raggooda ha adeecaan soo maaha waxay ku qaydan tahay daacadaas wixii aan macsi ahayn waladkii waxaa lala faray waalidkii inuu adeeco soo maaha daacadaas waxay ku qaydan tahay wixii aan macsi ahayn imaamkuna waa saasoo kale marka hadduu madaxweynuhu macsi faro ama waalidku macsi faro ama sawjku gabadhiisii macsi faro dee laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wax ilaahay lagu caasayayo makhluuq lagu adeeci maayo soo ma aragtid laguma adeecayo waaya rasuulkeennuna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu hi khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum watusaluuna calayhim wayusaluuna calaykum washiraara aimatikum aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum watalcanuunahum wayalcanuunakum kuwa aimadiina ugu wanaagsani waa kuwa aad jeceshihiin iyaguna idin jecel u ducaynaysaan iyana idin ducaynaya kuwa ugu sharka badanina waa kuwa u cadhoonaysaan iyo idina idin cadhoonaya nacdalaysaana idina idin nacdalay iyagana idin nacdalaya kuwa markuu sheegay baa wuxuu ihi yaa rasuula allah afalaa nunaabiduhum cinda dalik qaala laa ma aqaamuu fiikum asalaa laa ma aqaamuu fiikum asalaa markii la weydiiyey rasuulka calayhi asalaatu wasalaam madaxdaa xumaata miyaanaan ku baxahayn oo naan seef u qaadanahayn oo naan iska ridahayn wuxuu hi intay salaadda dhexdiinna ku ogayaan maya salaadda intay dhexdiinna ku ogayaan maya ha ku bixin ya marka khulaasadu waxay tahay baabkani waa baab runtii hadal badan u baahan dadkana in laga dhaadhiciyo u baahan ee waxa nusuustu sheegayso waxa weeye shubahaad badanna ay markaa ku furaan dadyowga ahlulbidaca ahi iyo khawaarijtu markaa khulaasadiisu waxay tahay wixii xuquuq ay leeyihiin ee madaxdu waa in loo ilaaliyo weeye xuquuqdaa waxaa ka mid a wixii aan macsi ahayn in lagu adeeco waxaa ka mid a inaan lagu bixin waxaa ka mid a in loo duceeyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu hagaajiyo markaa loogu duceeyo khayrka waafajiyo waxaa ka mid a in loo naseexeeyo oo si sira loogu naseexeeyo arrimahaasoo dhamme xuquuqdooday ka mid tahay qaar baa ahlu sunnaha ku been abuurto waxay yidhaahdaan waxay leeyihiin wax kasta oo ay madaxdu yidhaahdaanba waa lagu adeecaya wax kaste taasina dee sal iyo raad ma laha oo dee axaadiid baaba taalla meesha axaadiidtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa taalla inama aacatu fi lmacruuf laa aacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq soo ma aragtid markaa sidee loo odhanayaa waxa weeye cid baad odhanaysa wax walba ha lagu adeeco wax walba lagu adeeci maayo wixii aan macsi ahayn baa lagu adeecayaa sidaa aynu usoo sharaxnay halkaasaynu u daynayna maanta subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk